galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastooad naga maqlaysaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdixmed
dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intiinii la socotayba waxaa dhowaantan doorashadii baarlamaanka maamulka puntland ee odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay soo xuleeyeen lixdan iyo lixdii xubnood ee xubnaha baarlamaanka kusoo biiray oo keliya hal gabar ah kadib markii qaar ka mida beelaha sida la sheegay odayaashooda dhaqanka ah ay diideen in dumar ay soo xulaan haddaba arrintaasi ayaa waxa ay tahay mid guud ahaanba caqabadeeda ay haysato soomaaliya oo dhan marka loo eego gobolada iyo hogaanka dhaqanka haddaba caqabadaha noocaasi ah sidee ayay dibudhac ugu yihiin haweenka iyo ka qayb qaadashadooda arrimaha siyaasadda waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aalo ay ku weydiin doonaan dhegeystayaashii aniguba mar uu caasho geelle oo iyadu ka mid ahayd dadkii buddhigga usoo ahaa dhismaha maamulka puntland muddo aad u dheer wasiir soo noqotay iyo xildhibaan sidoo kalena ahayd guddoomiyihii guddiga dastuurka ee federaalk ee soomaaliya haatan hadka telefoonka ee puntland ayay ugu jirtaa mar uu caasho geelle waa kusoo dhaweynaya ugu horreyntii maasha allah sidoo kale waayahay haddaan bal aniga kugu bilaabo aragtidaada seed u aragtaa lixdan iyo lixda kursi in hal gabara oo gobolka sool kasoo gashay besa ay dumarka ahayd sahre walaal waa mahadsan tahay gabdhaha soomaaliyeed oo dhan oo dhegeysanayana waa salaamayaa runtii waa wax laga xumaado yani maaha waxna farxad gelinaya haddana soomaalida waxay ku mahmaadaa waran aad filaysay muxuu ahaayey xadin badan kuuma laha waxay ahayd waxaan filaynay bay ahayd maxaa yeelay qabiilku markuu raago raago raago waxa waaye meel xun buu ku dambeeyaa puntland labaatan sana u dhammaatay lix dowladood baa isku debeshay marba marka ka dambeysa heerku waa kasii xumaanayey ka qaybgalka dumarku waxaan xasuustaa markii ugu horreysa puntland la bilaabay waxaan kamid ahaa guddigii sameynayey charterkii ugu horreeya puntland saddex iyo toban qof baanu ahayn marka waxaa la yiri waxaan ku adkaysta qodob ah in gobolada ugu yaraan hal gabar ay kasoo gasho khasab ay noqoto markaas anigu waxa weeyaan urada bulshadaan kasoo shaqaynayey waxaan ogaa dhaqan badan oo ay leeyihiin qabaa'ilaadku waxaan dareensanaa inaan gabar imaan doonin marka waxaan islahaa haddii gabar lasoo xeli waayo xabad xabadaas caynaha u noqoto runtii caymay noqotay weliba gabadhaas waxaan uga jeednay markaas inay noqoto gabar heer gobol ah oo gobolka laga soo doorto aan qabiil hoos imaano iyadoo aan rabnay muxuu ahaaye inay gabdhuhu soo doortaan iyadoo criteria loo fiirinayo nasiib daro maadaama tii hore aan ku mintiday laigula dhegay la iga fuqay markii dambe waxay igu noqotay gobolkii ay timid gabadhii qabaa'ilaadka ay wax qaybsanayeen wixii baa ku yaraaday qaybtii baa ku yaraatay danta waxay noqotay marka reerkii labada lahaa in gabadha lagu daro oo codsi ku yimid oo la yiri maadaama dadkii wax loo qaybin waayey gabadhu keligeedna istaagi kartee qabiil ha lagu laro taasu runtii waxay ahayd khaladkii ugu horreeyey oo la galay anigu markaa ma aana codsan dumar inta tagay hayiri gabar hanala siiyana ma jirin anoo gurigeyga joogaa laygu qoray markaas laii qorayeen waxayna qoraya rag bay ahaayeen ragguna markaa waxay dareensanaayeen waxa waaye dee maadaama gabar ay imaanayso gabar gobol ka shaqaysay oo muxuu ahaay waxtar ula gobolka yacni in lagu daro marka taa waxaan uga jeedaa xilli xilliba xilli buu ahaa xilligaas waxay xilli annaga guryahayga joogna nala ku qoray xilliyadii ku xigtayna waxa weeyaan bahasha waa sii macaanaanaysa qabiilka waa lasii macaanaanaya kursigu hadda heerka wuxuu gaaray marka waxa weye waxyaaba badan oo runtii hadda afkayga isa qaban karinin oo aan rabin inaan aada u faaleeyo laakiin hal mid oo raba inaan ka qaato dhinaceeda waxa weeyaan dareenka ah wixii kursigiioo macaanaaday qabiilkiioo fahmay wixii oo qabiilkii oo sii noqday sida basasha marka la diiro hoos sii aaday oo gabadha la leeyahay matalan gabdho badan baa tartamay gabar baa waxaa laleeyahay qabiilka hoose bay ka imaanaysa qabiilkaasoo laga yaaba inaan gabarba katartamayn waayahay marka is leedahay waaba loogu talagalay inaan gabar imaan waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa marka dhegeystayaasha in aan waktiga siino iyo fursadda barnaamijkan ayagan loogu talagalay dhegeystaha ugu horeeya barnaamijkan ka qaybgalaya wiil nagala soo xiriiray dhinaca magaalada muqdisho waa ku faraxsanaha inuu nin ku horumaro barnaamijkan oo looga hadlayo siyaasada iyo doorka dumarka ka qaybgalka arrimaha siyaasada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
waa mahadsan tahay saare cabdi axmed waana u mahadnaqayaa waana ka mahadnaqayaa ka qaybgalka barnaamijka magacayga cabdirashiid lisiciid muqdishoan joogaa dabcan reer puntlandna waan ahay puntlandna arrimeeda kusoo jeli laakiin sida ay ka dhawaajisay wax badan baa iska soo taray xiliyada iska tarayeen magaranaysa ay soo bilaabnaysa siyaasada puntland iyo kaqaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda dabcan waxyaabaha sababta ah hadda in xilligan ay dib u dhac ama ku yimaado kaqaybgalka dhinaca baarlamaanka iyo siyaasadda ma lays oran karaa baan isleeyahay in haweenka qoonda loo sameyn waayey qoondadaas oo noqoto mid ma garanaysa kahor intaan doorashada iman laysla meel dhigo laysla qaato oo dhinacyada ay khuseyso ee ah ma garanaysay isimada siyaasiyiinta xukuumadda iyo golayaasha dowladda oo dhan iyo dhinacyada kale ee ma garanaysay arrimaha daneeya oo kale ay laysla qaato sidii kii tan federaalka oo kale soddonka qoondada kootada loo dejiyo ma lase odan kara in haweenka hudmuudka ee u ah puntland oo casageele ka mid tahay inay ka gaabiyeen in ay arrinta sharci ka dhigaan oo lagasii lagasii hor lagasii hordhaco intaan doorashada iman oo ay ka habboonayd in xilligan ma garanaysaay iyadoo caddahay inay imanayso xilligan arrimahan laga hadlo marka idinku kaalintiini ma ku gaabiseen ma la oran karaa inaad xilli hore haweenka qooda loo sameeyo oo arrintan ma garanaysaay waaya ha ku jawaabta caasho aad baa umahadsan tahay runtii dhinaca gaabiska haddii aan ka bilaabo kama aanan gaabin qoondadu waa inay sharci tahay waad og tahay gabdhaha soomaaliyeed oo dhan qoondo dastuuri a ma laha kedi bersentigi hadda aanu muxuu ahay maanta alxamdulilah twenty five bercenti ku helnay doorashadii two thousand sixteen qoondo ma ahayn sharci ah oo dastuurka ku taala waxay ahayd laakiin qoondo culays la saaray muxuu ahaayey gabdhuhu dhinaca culays ka saareen muxuu aha international communitiga culays saareen muxuu ahaayey forumkii madaxweyneyaashu isugu yimaadeen culays la saaray oo runtii wuxuu ahaa afarta dhinacba laga maray odayaashana lagu cadaadiyey oo la yidhi haddiinaan keenin ma shaqaynayso marka taas waxa weeyaan waa sharci mararka qaarkood maxaa yeele waxaa isku raacay odayaashii muxuu ahaa waxaa isku raacay forumkii madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka international community kulli waa laysku wada raacay taasna odayaashii waxaa looga dhigay sharciga waxaa layii saddexdii sida waa in mid gabar noqotaa marka taasu sharci bay u ekaatay laakiin weli sharci ma ahayn alxamdulilah waa ku guulaysanay culays baan saarnay habeen baan u soconay maalin baan u soconay saacado badan baan maxaa usoo jeednay laakiin dhibaatada ka jirta halkan waxa weeyaan dastuurka kuma qorna madaxweynuhu hadda puntland wuxuu soo saaray wareegto uu leeyahay odayaasha waxaan ka codsanayaa in ay gabdhaha ilaaba ilaa ay muxuu ahaa gobol walba laga siiyo tedhi bersentigii anigu runtii dadkii waxaan ahaa aan u riyaaqin wareegtadaas waxaan ugu riyaaqi waayana waxay ahayd maxaa yeelay yani waxay ahayd degdeg waktiga aad bu u liitay oo waxay ahayd wakti bil ka hartay iyo xoogaa ka hartay midda labaad odayaashu dhag jalaq uma siiyaan mar haddii aysan wixii looga dhigin la noqon liiskaaga haddaada gabadha keenin marka taas waxay keentay inaanan ka gaabin laakiin dastuuri marna ma noqonin dastuurka puntlandna lama furinin oo lama oranin gabdhuhu waa inay qoondo ka helaan marka taa odayaashiina waxay noqotay bahashii markii macaankeedii la fahmay in la yiraahdo lafihii qabiilka inta la qaybiyo marka la arko gabar micnole oo qiimale oo ordaysa oo baarlamaanka la leeyahay gabadhaas lama dhaafi karo booskeedii waaba la kala wareejiyo waxaa la yidhi gabadha lafteedu maba laha hadda waxa weeye laf aan gabarna ka diyaarsanayn gabarna aan muxuuha u muxuuha soo codsanin baa laftii lasii horaa nin ka dafin marka marka waxa weeyaan qabiilka weeyaan cudurku waa qabiilka iyo wixiiba business noqdo shaqo noqday oo qofku ugu ordahayay macnaa qof shaqo helahaya inuu yahay marka taasaa keentay maama kamaanan gaabinin insha allah waayahay marka caashoy adiga ayaa ku wadatee mar haddii gabdhaha laftirkooda qabiilka la sheegaya ay qeyb ka yihiin ayaga xataa oo dabcan qabiilka ay ka mid yihiin maxaa ragga loo jeclaysanayaa oo dumarka aysan u noqonaynin kaalimaha ragga ay ku jiraan oo kaleeto maxaan loo tixgelinayn dumarka sidoo kale sare waxaa loo tixgelin waaye waxa waaye gabdhaha horta nabadoonada kuma jiraan isimada wax saxiixana gabdha kuma jiraan meesha goobta go-aanka lagu gaarana gabdha ma fadhiyaan marka dadka taladu ka soo go-do oo go-aamiye yaa la siinayaa oo la siinayaa xubintaas la siinaya gabdho kama muuqata meeshaas gabdhuhu waxay ugu tagaan ergey ugu tagaan waa codsadaan idaacadahay ka hadlaan shirar bay qabtaan muxuu ahaayey waxay soo saaraan go-aamay soo saaraan laakiin dee go-aankii meeshii saldhigga ahaa oo kasoo duxahayay haddii aan gabaro fadhiinin macna dhal noqon mayo horta waa midas midda ugu horeysa oo gabdhaha dhibaatada ku keentay midda kusii keentayna waxa weeye waa qabiilka sarifmay haddii maanta la yihahda reer hebel baa gabadhaasi gabadhu way kusii talagelaysaa way ku xisaabtamaysaa way ku loodagel ama ha hesho ama ha weydo laakiin last minute baa waxaa la leeyahay reer reer dhowr iyo labaatan lafood u qaybsamaa waxaa la siiyey laf hebel baa la siiyey marka Way.
lafta la siiyey gabarba kuma jirto waxaa laga yaabaa inaysan gabarba weligeed aysan micnaha usoo istaagin wuxuuna waxa weeyaan eh, gabdhaha niyadjabka ku riday waxa weye gabdho badan oo puntland tartamaya baa jira runtii aada u qiimo badan aan u hanweyneyn aan annaga laftirkeenu soo dhaweynay oo aan cuslaynay oo aanu meel kasta la istaagnay laakiin nasiib dara laata minute baa waxaa la yidhi reerihiina kumaba jiraan bareeraha qoondada sanadkan leh marka taasaa keentay marka waxa weeye never too late baa la yidhi hadda annagu midaan ka hadlayna ma aha welwel naguma hayso sababta marka horaan sheegay inaysan muxuu ahaaye wa waxaa filaynay way marka hadda midaan ka hadlayna waxa weeye what's next inaan ka hadalno Ee, maxaa ee, muxuu ahaaye ka dambeeya su-aasha aan muxuu ahay marka islena inaan culeys ku saarno waxa waaye Ee, taas way tagtay maxaa ka dambeeya maxaanse ugu sii gogol xaari karnaa gabdhaha soomaaliyeed maxaa yeele maanta puntland hadday ku dhacdo ee, berrina waxay ku dhacaysaa ee, maamulada kale waayo waa u noqonaynaa taladii tobaabsheesiga gabar joogta germany ka mida gabdhaha u dooda xuquuqda dumarka Hello?
iyo hay-adaha ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo walaal soo dhawow magacaagoo saddexaan noogu bilow Een, bismillahi raxmaan raxiim Een, magacaygu waa faadmo diiri nuur oo ah een, aasaasiyaasha ururka talawadaag ee u dooda gabdhaha inay maaragtay maskabka siyaasadda iyo shaqooyin helaan islamar ahaantaasna n j o-yada ayaan n j o baan ka ahay samafal development organization la yidhaahdo madax islamar ahaanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caasha inay ka hadashay boontiyadii ugu muhiimsanaa intii aan kasoo gaaray hadda ninkaasi usoo xirtay Een, inta ay sheegtay weeye waxaa isla wadaagayaa wixii tegey way tageen Een, hadda xildhibaano kama gaarno mana helayno Een, run ahaantiina waa laga seexday Ee, waxaan ku fiirinayaa barashar baa jiray ayaantii hore oo gabdhaha lasoo saarayay oon caasho iyo annaga iyo wadajir ugu wada doonaynay ee gabdhihii xildhibaanada ahaa ay soo baxeen ee federaalka waxaa barashar nala waday internationalka waxaad moodaa internationalku tan puntland inay hadda ka seexdeen marka tan waxaad moodaa in barasharkii oo ahayd saddex eh, reerkii saddex cod leh saddex gabo saddex qof leh oo xildhibaanaha gabar ha la keeno arrintaas caasho waa ku raacsanahay wax barashara ma jirin Een, waktigiina waa waa gabaabsi buu ahaa waxaad moodaa in aad iyo aad iyo aad maaragtay xagga dawladda iyo xagga maamulka iyo xagga een, internationalkuba ay ka gaabiyeen inay barashar ku saaraan oo lagu celiyo guddigiina maba ahaynba shaqadiisa in la yidhaahdo gabdha haddayna ku jirinin yaa laga qabanin arrintaas Mhm.
lama samaynin dhinacaas aad mid walbaba banaanka iska dhigeen rag baa lagu talagalay inay meesha soo galaan raggii baana soo galay way waa ka hadda haray halkaasaan uga haray taa midda labaad oo aan leeyahay maanta waxaa laga qabto waxaa weeyaan golaha wasiirada iyo xukuumadda la dhisayo waa inay gabdhihii ka helaan boqolkiiba soddonkii een ahaa een aan ahayn baarlamaanka laakiin ahaa een maaragtay awal horeba la isku raacay oo ahaa garowe one iyo garowe two principalski in la tixgeliyo oo gabdhaha at least laga siiyo number fiican gabdho badan oo ordayey oo xildhibaanadii waayey oo aqoon-yahano ah oo quality le baa jooga oo aad iyo aad niman badan ka fiican oo wax badan qaban kara gabdhahaas inay helaan ayaan anigu aad iyo aad u saarayaa yacni diiradda in la Waay.
siiyo boqolkiiba soddon wasaaradaha in wax laga siiyo oo weliba wasaaradaha muhiimka gabdhaha loo dhiibo meelaha aan ka liidano dhaqaalaha meelaha aan ka liidano maxaan ku dhahaa kolley gorgortan baa lala galay nin walba ninkii uu maaragtay uu wax siiyey waxun buu ka filayaa laakiin gabdhaha xildhibaanadana ma la siinin dowladdana lama siinin macquul ma noqonayso way waxaan kaloo ku darayaa faadumo adoo mahadsan soo Gabdhaha.
koob dhegaystayaal ayaa khadka Haye, ku jiro waxaa- badan haa waxaa kaloo ku darayaa gabdhuhu laftigoodu waa inay is abaabulaan waa inay gabdhuhu yeeshaan een, maxaa og tele- telecommunication iyagu ay leeyihiin oo laga haybaysto oo dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha gabdhuhu ganacsiga waaweyn ay galaan oo ay sheerar samaystaan waa inay bangiye gabdho leeyihiin la sameeyo waxyaalahaasaan ku gaari karnaa markii annagana loo baahdo wax walbaba rag baa iskale iyagii baanu maaragtay gacan siinaynaa iyagiina waxba nooma oga marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha samaystaan wax iyagu ay leeyihiin say Way.
uga kaastoomaan maalin walbaba ama inaan samaysano weeye ismo iyo xildhibaanada soo xula oo iyaguna gabdha ah reer walba waa inay gabar samaystaan xildhibaana gabar een, xildhibaanka soo xusho oo isin ah taasay noqonaysaa haddii sheekadu ay gabdhaha banaanka lasoo dhigo Waa aad inay baad u isku mahadsan tashadaan.
tahay waad mahadsantahay Aa, faadumo intaasaan uga haray caasho gelle wax yar haddaad ku ku tar ku dari karto adoo u jawaabaysid faadumo waa faadumo maasha allah faadumo diiriye ee, waa qof muxuu ahay muhiim loo ah Een, runtiina arrintan aan aada uga wada shaqaynaynay xog ogaalna ah laba wax oo anigu aan ku talin lahaa waxa weeyaan horey baan u sheegnay waxa weye nabarkaa nabar aan filaynay bay ahayd gabdhaha puntlandna ma ahan uun gabdho keliya ma ahan waxay ahayn gabdhihii wa- muxuu ahaa puntland wax ka soo dhisay kaalimo badan kasoo buuxiyey hadda micno fiican ka leh runtiina la ogyahay marka xataa kuma qanci karno yacni in la yiraahdo gabdha wasiir ku-xigeenna inta badan sida la sameeyo waxaan ku qanci karnaa waxa waaye kow horta inaan anagu is-abaabulno is-abaabulkayguna wuxuu ka bilaabanayaa waxa waaye inaan bal horta ogaano oo sababtii baarno oo gabdhaha reer puntland dal iyo dibadba aanu qadanno shirweyne shirweynahaas waxaan rabnaa marka inaanu ka lafagurno sababta waa maxay sababta gabdhaha loo arki waayo waa maxay sababta muxuu ahaayey yacni aysan miisaankooda aysan puntland u fahmin waa maxay go-aamo laga gaaro go-aamadaasa waxaan rabnaa marka inay golaha wasiirada geyno golaha wasiiraduna markay ansixiyaan baarlamaanka la geeyo taasoo suurtagal ka dhigtay in gabdhuhu at least inta laga gaarayo qof iyo codkiis ay matalaad helaan oo ama ay tiro ka helaan oo layihahdo gabdhaha waxaa loogu daray tiradaas oo baarlamaanka hadda dastuurkiisa la furo ee muxuu ahaaye puntland taas waa tallaabo waaye shirweynahaas iyo midkaas wixii kasoo baxa aan rabno in muxuu ahaaye dastuurka puntland lagu furo gabdhuhu ay matalaad helaan maxaa yeele suurtagal ma noqonayso in gabdhaha puntland banaan ka taagnaadaan halkaana hool weyn lagu shiro oo go-aamo lagu gaaro go-aankaasaysan qeyb ka ahayn gabdhihii maadaama ay yihiin dadka ugu badan oo loo baahan yahay inay talada qeyb ka ahaadaan midda kaleo madaxweynaha ugu baaqaynaana waxa waaye ma aha wax nasiib ma aha waa waxaan leenahay waaye waa waxaan muxuuha mudannahay weeye waxaan rabnaa gabdhaha in sida faadimada sheegtay wasaaraadka qiimaha leh oo yacni eeda ah muxuu aha in gabdhaha qeyb laga siiyo oo weliba thirty percent ugu yaraan toban gabdhood ay hadii labaatan wasiir la magacaabo ay ugu yaraan toban gabdho noqdaan taasuna waxa weye waa ku talinaynaa waa midda keliya oo gabdhaha puntland ay maanta ku qanci karaan maadaama muxuu ahaayey dawladdu aan ogaanayno aan rabno inaan ku ogaano inay deeso wada rag yihiin oo sida ragga odayaasha ah oo dhaqanku ay go-aan ka gaareen ragga muxuu ahaayey madaxda ah oo hormuudka ka ah taladana ay go-aan ka gaaraan midda kalena waxa weye waa middaas faaduma sheegto ekaba fursad maysa in gabdhuhu ay suldaama samaystaanoo iyaguna muxuu ahaay saxiixayaasha ka mid noqdaan haddii qabiilka lagu sii socdo oo doorashay suurtageli weeyo midda afraad oo ugu dambeysana waxa waaye inaysan gabdhuhu ka daalin oysan dhihinin waa laydin qadiyo waa laydin qadiyo waxa waaye ma daalayno waxaan rabnaa inaanu gaarsiino puntland qof iyo cod si ay gabdhuhu ugu yeeshaan kaalin fiican isbiya iyagu leeyihiinna usoo baxaan waa tahay dhegeysto ku jira dhinaca minneapolis ayaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo iyadana si ay bal aragtideeda noola wadaagto iyo waxa ayada laftirkeeda ay hayso soo dhowo walaal magacaa ku bilow minnesoraad joogtaa maxay tahay aragtidaada iyo su-aashaada intaba soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtida aad jeclaan lahayd marwo caasho gele inaad la wadaagto magacayga waa cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan kala wadaago caasho arrimo ku saabsan in dumarka laga soo qeybgeliyo siyaasadda maadaama ognahay in ay yihiin lafdhabarkii waxaa muhiima in dumarka laga soo qeybgeliyo siyaasadda waxaana taasi imaan kartaa markii ayaga isku xirmaan ee urur samaystaan sidaan wada ognahay dumarku waxa waaye maantay muhiimay u tahay siyaasadda waxay kaga qeyb qaadan karaan amniga dhaqaalaha caafimaadka marka waxa waxaan rabnaa in annaga aad u jecelnahay in mar kastaba dumarka la siiyo xaquuqdooda ku aadan dhanka siyaasadda waana soo dhaweynayaa marka maadaama aan macnaha aan ognahay in maanta aqoontooda u leeyihiin dhanka siyaasadda marka ma jirto cid ka hortaagan in loo diido amaba mataqaana waa in lagu casuumo oo lagu soo dhaweeyo ayaan annaga aan aada u jecelnahay oo aan aan aaminsanahay midaasi waxayna ku imaan kartaa wadatashi in laga wada hadlo sababta dhacday in dib loo dib loogu dhigo in dumarka ayna kaga soo qeyb gelin siyaasadda maslaxadda siyaasadda soomaaliya
waayo aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi sa aad maqlaysa wuxuu leeyay dumarku waa in ayaga laftirkooda is abaabulaan dibna dib u noqosho loogu sameeya waxaa arrintan keenay asaga wuxuu kamid yahay ragga soo dhaweynaya in gabdhaha siyaasadda ay qeyb ka noqdaan cabdiraxmaan oo walaal waad mahadsan tahay runtii ragga soomaaliyeed muxuu ahay ma wada aha kuwa gabdhaha degan ma wada aha kuwa fogeynaya cidda keliyahoo hadda hadalkeedu uu ku foogan yahay waxa weeyaan waa dhaqanka dhaqankuna waxa weeyaan xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay weligood maba aysan arag waxay yaqaanaan keliya ragga muxuu ahaayey in ay talada ka qeybgeliyaan ragga aqoon-yahanka iyo ragga sharafta badan oo nala shaqeeya runtii aad bay uga xun yihiin aad bay kamid ahaayeen dadka wax ka ololeynayay midda kaleo cabdiraxmaan oo raba inaan kuu sheego walaal waxa waye ragga laftirkooda iskuma duubna raggan baarlamaanka noqday ma ahayn rag xisbi keliya ah oo xisbi kasoo wada baxay waa dad maqrib iyo maqshid ka kala yimid waa dad mid mid yaqaanaan lagu areeg waa dad muxuu aha laga yaaba inay karti ahaan iyo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan ay gabdhaha ka hooseeyaan haddana way yimaadeen marka taas cillad ku noqon mayso laakiin annagu annagaaba go-aansanay inaanu shirweyne samaysano aan ka hordegin waxyaabaha aanu go-aansan doono shirweynahaas buuna kasoo bixi doonaa mana noqon doono shirweyne anagu iska caadishi ah oo anagu aanu qabsano ee wuxuu noqon doonaa shir official ah dawladda aan ogeysiino qeyb ay ka noqoto muxuu ahaayey doodaha ka qeyb gasho hadhowtana ay gacan naga siiso waxyaabaha kasoo baxa inay miro dhal noqdaan anigu magaceyga fahad xasan dhaqane jarmalkan joogaa waqooyiga jarmalkan joogaa xuduudda denmark gobol ah soomaali badan ma joogto gobolka waa ta hore u soco marka barnaamijka maxaad jeclaan lahayd inaad uga qayb gasho waxaan jeclaan lahaa inaan uga qayb galo maadaama xuquuqda dumarka laga hadlayo waa run dumarka soomaaliyeed xaq way leeyihiin laakiin xaqa ay leeyihiin aan weydiinaha walaashay caasho waxaan jeclaan lahaa maxaqii diinta islaamku ay siisayba mase wax kale oo dumarka soomaaliyeed xaq ka duwan bay doonayaan oo kan dimuqraadiga dee reer galbeedku ay ku dhaqmaan kaas su-aasha aan weydiin lahaa waa taas maadaama eedaday anigu ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska wasiiradda maanta sportiskana ay soo noqotay wasiirka haweenka iyo qoyska khadiijo maxamed diiri isaga wanaagsan anigu ii garanayo waya waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay sahray waxa way dhegaystaha waa u mahad celinayaa horta anagu dad islaam ahaan nahay dastuurka iyo waxyaabahaanu ka hadlayno dhammaantood waxay ku fadhiyaan waxa waaye oo ku salaysan yihiin shareecada islaamka waaye waxa anaguna aanu raadinayna ma aha yacni inaanu wax aan xuquuqahu ilaahayna siinin aan raadino waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waad ogtihiin dagaaladii dumarka intooda badan qaar badan ba agoon noqday qaar badan baa qoysas mas-uulka ah oo muxuu ahaayey maanta aan cidino ka horey ka korreynin qaar badan baa waxbarasho la-aana qaar badan baan daryeel haysan intaasoo dhan waxay u baahan yihiin cid u hadasha oo magacooda ku hadasha oo kursigooda ku fadhiisata waad og tahay raggu markay fadhiistaan inta badan ma xasuustaan dumarka marka dumarka golaha fadhiisanaya macnaheedu ma aha yani inay dan kale u fadhiisanayaan waxa weeyaan waxay u fadhiisanayaan danta inta laga muxuu ahaaye xaqooda u baahan in kor loo yeelo inta u baahan in loo hadlo inta u baahan in xuquuqdooda laga shaqeeyo inta u baahan in caafimaadkooda la raadiyo waxbarashadooda la raadiyo dhaqaalahooda kor loo qaado midda ku umulaysa miyiga ku umulaysa oo inta lasoo wado muxuu ahay jidka ku geeriyoota ay isbitaal hesho marka waxa weeyaan intaasoo dhan raggu ma xasuusto waxay ka hadlayaan waxa weeyaan isxukun sidee wax loo kala goostaa sidee muxuu ahaaye jagooyin iyo dhaqaalo loo kasbaa laakiin annagu midda aanu raadinayna waxa weeye inaanu u hadalno dhammaan inta dulman oo dhan hadday ahaan lahaayeen qoys baan ka hadlaynaa maanta waxaad haweenka mas-uulka ka ah qoysaska oo dhan waa dumar waaye waa la socotaan dagaal siduu u dhacay nin rag ahoo muxuu ahaay inta suuq aada reerkiisa biil aada buu u tira yaryahay marka intaasoo dhan ayaa xuquuqdoodii maqantaa waana midda ku salaysan diinta islaamka calaykum salaam walaal soo dhawow marwo caasho gele way ku jirtaa khadka way ku maqlaysaa maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso marwo caasho gele waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maadaama ay horena usoo noqotay mas-uul kamida guddigii doorashooyinka qof u ololay arrimaha xuquuqda haweenkana ay tahay barnaamijkii arrintii puntland xildhibaanadii puntland maxay ku dhacday in gabdhaha ay ka helaan maadaama qoonto boqolkiiba soddon loo qiimeeyey in ay helaan hal gabar keliya waata inkastoo su-aashaas ay soo noqnoqoto tahay aada baa umahadsan tahay waxaan umalaynaya bilowgii hore nagulama aadan jirin walaal horta teedi barsentiganu ma uusan ahayn mid dastuuri ah dastuurka puntlandna kuma yaalo puntlandna waxa wax ka xula waxa weeyaan odayaal iyo qabaa'il baa ka xula qabaa'ilka od odayaashuna waxa weeyaan waxa ay mar walba ku fekerayaan inay wax siiyaan waxa weeyaan waa ragga gabdhuhu waa u tageen waa ololeeyeen si kastay ugu sheegeen kor iyo hoosba waa loogu sheegay laakiin waxay door bideen inay ragga siiyaan taasuna waxa weeyaan arrin aan lagu cusbayn oo ah arrin ay caado u leeyihiin dhaqanka marka hadda maanta waxaanu ka hadlayna waxa weeye way dhacday inaan muxuu ahaaye gabdhihii waxba la siin waana ku talagal bay ahayd maxaa yeelay gabadhu odagu markuu u baahan yahay iyada ugu horeeya qofka uu muxuu ahay codsiga u geysto iyada ugu horeeya qofka muxuu ahay uu ka dalbado ee maxaa waxqabadka ka dalbado waad aragtay waxaa muxuu ahay intaas ololaha ku jiray ama rag ku jiray inta ololeynaysa dumar bay u wada badnaayeen marka taa macnaheedu waxa weeyaan dumarka inaan laga maarmin laakiin marka xuquuq timaado inaan waxba la siin marka waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye sababta taas ku dhacday inaan dabagalno weeyaan midda maanta u taagannahay waa tahay n ugu dambeyntii anaa jeclaan lahaa bal inaan kusoo xiro hal su-aalan ku weydiiyo maadaama brograamkeena inta badan uu gebagaba yahay waxaa badi ay ka hadleen gabdhaha reer puntland amaba kuwa kaleta xataa qeybaha kale soomaaliya naga soo wacayay maadaama waxaan ay soo xulayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dadka wax noqonayo hogaan dhaqan dumarkiina hogaankii dhaqanka aysa lahayn oo ka heliyeen hogaankii dhaqanka waa in dumarka ay helaan hogaamiyaal dhaqan oo dumar ah marka haddii xaggii dhaqanka siyaasadii haddii ay adkaatay oo gabdhihii ay kusoo bixi waayeen oo bulshadii ay kasoo dhex bixi waayeen makula tahay in dhaqankiiba loogu dooranayo oo gabar laga dhigayo nabadoon dhaqan oo ama la duubayo ama intay dad isu yimaadaan ay leeyihiin adaa no wakiil ah zaarey walaal waxa weeye mar arrintan dhaqanka aan ka hadlayno waa midda gabdho badan qabaan gabdho badan ayaa markii sanadku bilaabanayay oo doorashooyinka la bilaabanayay ayaa waxay yidhaahdeen rag waxba nooma ogola dhaqanka waxba nama siinayo muxuu ahaaye dumarku waa inay ololeeyaan in ay gabdho hormuud u noqdo ay muxua samaystaan waana ognahay oo dee dumar iyo ragba meel laisku duuban yahay ma jirto haddii laisku duuban yahay intaanu dhibaata iyo intaanu qaxra ma dhaceen marka waxa weeyaan arrintaas ku saabsan muxuu ahaa dhaqanka iyo dumarku sida ay mustaqbalka ahaan doonaan waxaan u daynaynaa kulamada iyada dumarka iyo go-aamada nooga soo baxa waxaa laakiin aada iyo aada nooga weyn waxa waaye inaan u sheego dumarka ama ha ahaadan kuwa reer puntland ama ha ahaadan dumarka soomaaliyeed oo dhan in aysan niyad jabinin inaysan niyad jabinin in aysan muxuaha kursi ay waayeen aysan u arkin dhibaato u arkinin waxaa laga yaabaa yacni saburkaas badan inaanu kasii qaadno dadaal badan waxaa laga yaabaa inaanu mustaqbalka guulo badan gaarno waxaa laga yaabaa waxyaaba badan oo hadda aan jirinin inaan muxuu ahaaye ku dhiirano sida in muxuu ahay gabdhuhu ay xisbiyo samaystaan inay xisbiyada kale ka qayb galaan inay cudud ballaaran eyacni ay ka qayb galaan in boqolkiiba konton in ka badan waaye inay iyagu isdoortaan oo codka isa siiyaan maxaa yeelay marka lagu canaado oo muxuu ahaye yacni ciil lagu bado waxay imaanaysaa dumarka laftirkooda inay berri ay timaado dee halkaan markii laba boqol oo gabdhood taagan tahay iyo laba boqol nin markay taagan tahay dee gabdhahay siinayaan codka in gabdhuhu codka isa siiyaan marka waxyaaba badan baa imaan doona waxaan rabnaa inaan laakiin dumarka u sheego inaysan caajisin inaysan yacni dhiirigelin ay ka qaadaan in ay maaragtay aada uga aan u ololeyno in muxuu ahaye doorashooyinka ha noqdaan kuwa heer qaran iyo kuwa heer muxuu ahaaye deegaan intaba aan qeyb weyn ka noqono aada iyo aad ayaan waktigaaga kaaga mahad celinaya caasho gele habayo sidoo kale zaara aada baa umahadsantaha taasi waxay ahayd taasi waxay ahayd marwo caasho geele oo muddo dheer soo ahayd wasiir ka tirsan maamulka puntland islamarkaasina ahayd xildhibaan maamulkaasi ah waxa ay soo noqotay sidoo kale guddoomiyihii guddiga dastuurka federaalk ee soomaaliya waxayna marti igu ahayd barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aan ku eegnay haweenka ka qayb galay baarlamaanka puntland oo ay noqotay hal gabar oo qura iyadoo lixdan iyo lix xubnoodna ay lixdan iyo shantii kaleeta rag noqdeen guud ahaana barnaamijkii wicitaanka waa naga intaay nabadgelyo